إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saaka dagaal kula wareegay deegaanka raagacelle ee gobolka shabeellaha dhexe laba askari oo ka tirsan ciidamada booliiska maamulka puntland ayaa lagu dilay qarax xoogan oo habeenkii xalay ka dhacay magaalada gaalkacyo faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qarax maalintii shalay lala beegsaday askar ka tirsan dowladda federaalka kaasoo ka dhacay magaalada marko ee xarunta gobolka shabeellaha hoose howlgal gaar ah oo habeenkii xalay ay mujaahidiintu ka fuliyeen magaalada baydhabo ayay ku dileen askari ka tirsan sirdoonka dowladda federaalka laba wiil oo dhallinyaro ah ayaa ku geeriyooday xeebaha magaalada hobyo ee gobolka mudug dowladda federaalka ayaa sheegtay inuu baxsaday nin ka mid ah dadkii ku lug lahaa dilkii guddoomiyaha degmada hodan iyadoona dhinaca kale muujisay in ciidamadeedu yihiin kuwo aan la aamini karin in ka badan soddon ruux oo dhallinyaro ah ayaa dowlad sharci ah loogu soo xiray magaalada xarardheer ee wilaayada islaamiga ah ee mudug mu'asasada warbaahineed ee azallaaqa ee ku hadasha afka mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa toddobaadkan baahisay war-saxaafadeed ku aadan howlgalladii ugu dambeeyey ee ka dhacay maali ee lagu beegsaday ciidamada faransiiska ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا intaasi waxay ahaayeen qodobada warkeenna ugu doorkaroona haatanna ku soo dhowaada warkii oo fidsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saaka dagaal kula wareegay deegaanka raagacelle ee ka tirsan wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha dhexe dagaalyahano aad u qalabaysan oo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa aroornimadii hore ee saaka waxay duulaan qorshaysan ku qaadeen saldhigay ku sugnaayeen askarta maamulka hirshabeelle kaasoo ay ka samaysteen deegaanka raagacelle ee wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha dhexe dagaal kooban kadib waxaa mujaahidiinta u suura gashay in gebi ahaanba ay la wareegaan gacan ku-haynta deegaanka kadib markii ay isaga firxadeen askarta maamulka hirshabeelle sidoo kale guutada jugta culus ee mujaahidiinta ayaa madaafiic ku garaacay ciidamada burundi ee ku sugan duleedka deegaanka raagacelle tiro madaafiic ah ayaa ku hoobatay xerada afrikaanta waxaana jira khasaare culus oo la gaarsiiyey ciidamada burundi ee qaybta ka ah shisheeyaha duulaanka ku jooga dalka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa si weyn isugu fidinaya gobolka shabeellaha dhexe halkaasoo ay ka wadaan howlgallo burcad sifayn ah oo lagu beegsanayo ciidamada shisheeye iyo askarta soomaalida ah ee la socda dhanka kale qaraxyo xooggan ayaa ka kala dhacay magaalooyinka marko iyo gaalkacyo ee ka kala tirsan wilaayaadka islaamiga ah ee shabeellaha hoose iyo mudug qarax xooggan oo habeenkii xalay ka dhacay magaalada gaalkacyo ayaa waxaa lagu beegsaday gaari cabdibila ah oo ay saarnaayeen askar ka tirsan ciidamada puntland waxaana qaraxaasi lagu dilay laba askari oo ka tirsan ciidamada puntland halka sidoo kale ay ku dhaawacmeen afar kale sidoo kale qarax xooggan oo maalintii shalay ka dhacay magaalada marko ee xarunta gobolka shabeellaha hoose ayaa waxaa ku dhaawacmay afar askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka geesta kale ciidamo qarsoon oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay magaalada baydhabo ee gobolka baay waxay ku toogteen askari ka tirsanaa ciidamada sirdoonka dowladda federaalka askariga ayaa waxaa lagu magacaabi jiray carab waxaanaay mujaahidiintu ku toogteen kontaroolka makuudu ee magaalada baydhabo ee gobolka baay laba wiil oo dhallinyaro ah ayaa ku geeriyooday xeebaha magaalada hobya ee gobolka mudug faahfaahinta warkaas waa kan maxamed muudey axmed abuu muslim wararka ka imaanaya magaalada hobyo ee gobolka mudug ayaa ku waramaya in sacdihii lasoo dhaafay ay halkaasi ku geeriyoodeen laba wiil oo dhallinyaro ah kadib markii ay ku liiqday badda oo ay u dabaaltageen maalintii shalay oo jumco ahayd labada wiil ee dhalinyarada ah ayaa waxaa lagu magacaabi jiray cabdirasaaq weli iyo abshir xasan kuwaas oo ka mid ahaa dhalinyaro ka shaqaynayay goob caafimaad oo ku taala gobolka galmudug goobjoogayaal ayaa warbaahinta u sheegay in dhallinyaradani ay ka yimaadeen deegaanka gawaan isla markaana ay u soo dabaaltegeen magaalada hobyo ee gobolka mudug marar badan sidaani oo kale xeebaha soomaaliya ayaa waxaa ugu dhintay dhalinyaro iyo caruur da-yar ah kuwaas oo uu qaaday hirka ka kaca badda gaar ahaan xilliyada ay kacsan tahay in ka badan soddon ruux oo dhallinyaro ah ayaa dowlad sharci ah loogu soo xiray magaalada xarardheer ee wilaayadii islaamiga ah ee mudug warbixinta warkaas waa kan haashim cabdinaasir dowladan sharciga oo socotay muddo labaatan maalin ah ayaa waxaa loo qabtay in ka badan shodon iyo shan ruux oo ka mid a kalluumaysatada ku nool qaybo ka mid a walaayada islaamiga ah ee mudug taas oo lagu soo gebagabeeyey magaalada xarardheere muddadii ay socotay dowrada waxay kalluumaysatadu ku qaateen duruus kala duwan oo sharci ah kuwaas oo ay ka mid ahaayeen qaybo ka mid a tafsiirka qur-aanka kariimka iyo sidoo kale duruus ku saabsan caqiidada iyo muxaadaraad diini ah mid ka mid a macalimiintii bixinayay dowrada ayaa ka sheekeynaya duruustii ay qaateen dhallinyarada loo qabtay dowrada ee ka shaqaynayay kheyraadka badda dowrada walaalayaal waxaa ka faa'iidaystay khaasatan qabiilka loo yaqaano axmed faarax ayaa ka faa'iidaysanayay waxyaabaha jamcinayay marka dhallinyaradaas waxa weeyaan ama wadiifadooda ah inay ka shaqaysanayeen badda khayraadkeeda dadka ka faa'iidaysta ayay ahaayeen ilaahay tabaaraka wa tacaala marka wuxuu qadaray inay dowro meeshan ku qaataan muddo labaatan maalmood ah duruusta laga faa'iidaystay maalmihii dowradu ay noo socotay waxay kala ahaayeen qur-aanka kariimka ah tafsiirkiisa min suurati alfaatixa suwarta hoose markii la fiiriyo ilaa suurati almaacuun tafsiirka qur-aanka intaas ayay ka qaateen waxay kala qaateen dhallinyaradani kitaabka loo yaqaano alfiqhu lmuyasar calaa arkaani alislaam qaar ka mid a dhallinyaradii ka faa'iidaystay dowrada ayaa dhankooda soo bandhigay qaybo ka mid a duruustii ay ku qaateen dowrada waxaan rabaa inaan meeshan ka akhriyo suuradaha qur-aanka qayb ka mid a tafsiir idaa wakhtigii jaa uu yimaado nasrullaahi nasriga ilaahay iyo walfatxu furashadii markii maka la furto wa ra'ayta aad aragto nabi maxamedow annaasu dadkiiyo yudquluuna soo galaya fii diinillaahi diinka ilaahay afwaajan iyagoo kooxkooxa waa maxay macnaha laa ilaha illa allah macnaha macnaheedu laa macbuudu bixaqin alle xaq lagu caabudo ma jiro ila allaahu ilaahay mooyaane waxdahu keligii tiirarka laa ilaha ila allah waa imisa lahaa waxay leedahay rugnaani laba uhuma waxayna kalyihiin annaafiyo oo diidmo ah iyo wal isbaato oo ogolaasho ah udkur shuruudu laa ilaaha ila allah sheeg shuruudaha laa ilaaha ila allah shuruudu laa ilaaha ila allah sabcatun waa toddobo sidoo kale waxay u mahad celiyeen maamulka islaamiga ah ee mudug awalan ilaahay ayaa mahad u sugnaatay nagu kulmiyey dowradan loogu magac daray saaxaabiga la yidhaahdo abu hureyra sidoo kale waxaa mahad iska leh macalimiintii noo qabanqaabiyey dowradan maasha allah dowladda waxyaaba badanaan ka faa'iidnay oo naga maqnaa alxamdulilah anigoo ka mid ah bedleyda oo meeshaan dowladda ku qaadan jirtay annagu waxaananiga iyo intii ilamida waxyaaba badanaa ka faa'iidnay intii kaleeto hadda aanan imaanna waxaan ku guwaabin lahaa inay yimaadiinoo ayagana wixii aan ka faa'iidnay ay ka faa'iidaan insha allah haddiilahayd walaayada islaamiga ah ee mudug ayaa sii kordhisay dadaalada ay ku bixinayso baahinta dacwada diinta islaamka waxaana dhowaanahan deegaana ka tirsan gobolka ka socday xamlaha dacwi ah oo loogu talagalay in bulshada kor loogu qaado wacyigeeda diineed dowladda federaalka ayaa sheegtay inuu baxsaday nin ka mid ah dadkii ku lug lahaa dilkii guddoomiyaha degmada hodan iyadoona dhinaca kale muujisa in ciidamadeedu yihiin kuwa aan la aamini karin tafaasiisha warkaas waxaa soo jeedinaya cabdulaahi yaasiin jaamac soomaali kadib saacado badan oo uu qaboojiye ku jiray meydka gudoomiyihii dowladda federaalka ah ugu bogtay la dagaalanka towxiidka iyo dadka ehelka u ah cabdixakiin dhagajuun oo madax ka ahaa degmada hodan ee magaalada muqdisho ayaa shalay la aasay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka maxamed xuseen rooble gudoomiyaha gobolka banaadir cumar finish wasiiro iyo xubno kale oo dowladda federaalk ka tirsan oo aada u murugeysan ayaa kasoo qayb galay aaska cabdixakiin dhagajuun waxa ay muujiyeen siday uga xun yihiin geeridiisa waxaa xusid mudan in cabdixakiin dhagajoon ay dishay dowladda federaalka ah qudheeda ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa rasaas huuyey gaari uu la socday oo marayay gudaha magaalada muqdisho gudoomiye xigeenka dhanka amniga ee dowladda federaalka ah cali yaro cali ayaa waxa uu sheegayaa inay soo xireen dadkii lagu tuhunsanaa dilka cabdixakiin dhagajoon hase yeeshee waxa uu hoosta ka xariiqay in hal nin ka baxsaday waxaa suuragala in ninkaasi uu yahay kii dilka geestay iyadoo la ogyahay in dowladda federaalka goobaha ay ka taliso ay kooban yihiin aysanna suuragal u ahayn inay soo qabato cid walba oo ka baxsataa cabdixakiin sidaa la socotaan waa wada ognahay gacanta uu ku baxay arrintaas howl baa laga qabtay waa joogaa wasiir dawlaha amniga iyo duq waa iga dambayn doonaan dadkii cabdixakiin falkiisa kulug lahaa waa la soo wada xiray hal nin baa naga maqan isagiina waa lagu raad joogaa meel kastoo adduunka tagana oga harmayno wasiiru dowlaha amniga dowladda federaalka ah farxaan cali axmed ayaa waxa uu sheegay in ciidamadoodu ay yihiin kuwa aan la isku hallay karin waxa uu sheegay in tababarkooda iyo habdhaqankooda ay dib ugu noqonayaan wasiiru dowlaha ayaa intii uu hadlayay waxaa isbedelay codkiisa waxaanu ku sigtay in uu ooyo asigoo ka baqaya in asiga iyo madaxda kale ee dowladda federaalka ah ay sida cabdixakiin dhagajoon oo kale ay dilaan askarta ay ilaalada ka dhigteen dowladdana wixii karaankeena waa qabanaynaa wixii dhacay inaysan soo noqoninna oo aysan mar kala dhicinna waa ballan qaadaynaa haddii alla yidhaahdo wixii dibaana isugu noqonaynaa qaladaad biliaadanka insaanku waa qaldamaa marka wixii qalada oo dhacayna waxaan ka raalligelinaynaa qoyska iyo maadaama uu ciidamadii dowladda uu gacantooda oo ku baxay tababarka ciidamadana dibaan ugu noqonaynaa hawlgalkooda dibaa loogu noqonaa haddii alla yidhaahdo athakiska iyo habdhaqanka dibaa loogu noqonaa insha allah wixii la qaban karo waa la qabanaa waxna waa ka baranaynaa inaysan nugu soo noqonin dhacdada xanuunka badan leh ee maanta aan u taaganna halkan cabdixakiin dhagajoon ayaa dhowr bilood ka hor waxaa qarax ka dhacay magaalada muqdisho ku dhaawacday xarakada shabaabul mujaahidiin waxaana caafimaad ahaan loogu qaaday dalka turkiga oo lagu soo daweeyey maalintii uu soo laabtay ayaa waxaa la sheegay inuu ku dhawaaqay inuu sii wadayo waxa ugu yeeray howsha la dagaalanka argagixisada oo uu ula jeedo towxiidka iyo dadka ehelka u ah hase ahaatee habeenkii ayaa waxaa dilay qaar ka mid a saaxiibadiisii dowladda federaalka ah dowladda federaalka ah ayaa marar badan waxay iska dishay sidaan oo kale saraakiil iyada dhexdeeda muhiim u ahaa halka warkaas aad kala socotaan waa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ugu dambayntiina mu'asasada warbaahineed ee azallaaqa ee ku hadasha afka mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa toddobaadkan baahisay war-saxaafadeed ku aadan howlgalladii ugu dambeeyey ee ka dhacay maali islamarkaana lagu beegsaday ciidamada faransiiska mu'asasada warbaahineed ee azallaaqa oo ku hadasha afka jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa baahisay war-saxaafadeed faahfaahinaya howlgalladii ugu dambeeyey ee ka dhacay waddanka maali laguna beegsaday ciidamada faransiiska iyo kuwa xukuumadda maali horudhaca bayaanka ka soo baxay mu'asasada warbaahineed ee azallaaqa waxay ku soo hadal qaaday hadalhaynta sii kordhaysa ee shacabka faransiiska kuwaas oo maalinba maalinta ka dambaysa dalbanaya in wiilashooda laga soo saaro dalka maali maadaamaay halkaasi ku le-anayaan wuxuu bayaanka tilmaamayaa in dowladda faransiiska iyadoo adeegsanaysa warbaahinta noocyadeeda kala duwan ay isku dayayso in duulaankeeda maali loo sawiro inuu yahay mid qaaradda yurub oo idilka difaacaya jihaadiyiinta saxaraha iyo saaxilka afrika ee doonaya inay u sii gudbaan yurub jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa shaaca ka qaaday in dhammaan hadallada ay faafinayaan warbaahinta faransiiska ay yihiin kuwo lagu dhagrayo shacabka faransiiska mujaahidiintuna ay yihiin kuwo isdifaacaya oo lagu soo duulay falal dembiyeedyada guracan ay ciidamada faransiisku ka geysanayaan dalka muslimka ah ee maali ayuu bayaanku soo hadal qaaday taasoo ay ugu dambaysay duqayn wuxuushnimo ah oo ay diyaaradaha faransiisku ku garaaceen goob xaflad aroos ee ka socotay halkaasoo ay ku dileen dadweyne aad u fara badan tacadigii ugu dambeeyey ee qaybta ka ah falal dembiyeedyada ay dowladda faransiisku kula kacayso shacabka muslimka ah ee maali wuxuu ahaa weerarkii wuxuushnimada ahaa ee lagu qaaday goob ay ka socotay xaflad aroos oo ka mid ah deegaanka boonti halkaasoo ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen tobannaan ruux waxaan allaah u weydiinaynaa inuu ka aqbalo shahaadadooda kuwii dhaawacmayna uu caafiyo waxaana duqayntan fuliyey diyaarad daroonis ah oo aan duuliyaha lahayn taas oo ay leedahay dowladda faransiiska ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay jamaacada nusratul islaam waalmuslimiin sida lagu sheegay bayaanka markii dowladda faransiiska ay ku guuldarraysatay inay gacanta la gaarto mujaahidiinta kuwaasoo dhowaan shan askari oo faransiis ah dib ugu celiyey faransa iyagoo naxasho lagu sida ayay xanaaq kala dul dhacday dadka muslimiinta ah ee abriyada ah kadib markii ay ogaatay in dadka ku abtirsada reer maaliya isku dayi doonaan inay u qiildayaan markii uu weerarku dhacay waxaa isku dhexyaac ballaaran laga dareemayaa talisada ciidamada faransiiska iyo kuwa xukuumadda maali kuwaas oo warar iskhilaafsan ka soo saaray dhacdada duqaynta ah ee lagu garaacay goobta ay ka socotay xafladda aroos waxaana nusratul islaam walmuslimiin gebi ahaanba beenisay in goobta ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan mujaahidiinta annagoo wax ku dhisanayna arrimahaas aan soo sheegnay ayna naga tahay inaan sii wadno xamalaadka barakaysan ay jamaacadu bilowdo taasoo lagu difaacayo rasuulka sala allahu calayhi wasallam laguna ilaalinayo shacabka muslimka ah ee maali sidoo kalena loogu argudayo dadka maatida ah ay faransiisku gumaadayaan laguna doonayo in lagu soo afjaro gumaysiga lagu haysto maali waxay jamaacadu sii ballaarisay howlgalladeeda ka dhanka ah gumaystaha faransiiska kadib qorshayn iyo ukurgelid kadib waxay mujaahidiinta nusratul islaam afar iyo labaatankii jamaadul awal fuliyeen laba howlgal oo fariid ah ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay jamaacada nusratul islaam walmuslimiin howlgalka koowaad wuxuu ahaa duqaymo xooggan oo saddex geesood ah kaasoo lagu garaacay saldhig ku yaala deegaanka amshaash oo labaatan kilomitir ka fog magaalada kidaal ee dalka maali waxaana halkaas deggan ciidamo isugu jira faransiiska iyo kuwa dowladaha afrikaanta ee ku garabsiinaya duulaankiisa maali duqaymaha oo loo adeegsaday sawaariikhda kaatiyooshaha iyo hoobiyaasha culculus ayaa isku dhexyaac ballaaran gelisay ciidamada la weeraray waxaana duqaymuhu ay geesteen khasaare nafeed oo gaaraya labaatan askari kuwaasoo isugu jira ciidamada ku sugnaa saldhigga ee jinsiyadaha kala duwan leh sida lagu sheegay bayaanka azallaaqa saldhigga amshaash waxaa lagu tiriyaa saldhigyada ugu muhiimsan ay ciidamada faransiisku ku leeyihiin dalka maali halkaasoo laga soo abaabula weerarada ka dhanka ah dadka muslimiinta iyo mujaahidiinta waxaana saldhigga ka soo kaca diyaaradaha aan duuliyaasha lahayn iyo kuwa gantaallada xambaara ee dadka maatada ah ku gumaadaya dalka maali isla maalinka duqaymahaas ay dhaceen halyey lagu magacaabo istishaadi cabdicasiis al ansaari ayaa fuliyey camaliyad nafurnimo isagoo gaarigiisa qarxa ku qarxiyey kolonyo isku dhaf ah oo ka koobnayd ciidamada faransiiska iyo kuwa xukuumadda maali isagoo u argudaya nebigiisa diintiisa iyo shacabkiisa waxaana camaliyadu ka dhacday inta u dhaxaysa deegaanada booni iyo manduro oo hoostaga mandiqada aribanda oo dhacda xuduudda burkina faso iyo maali ayaa lagu yidhi bayaanka ay baahisay mu'asasada warbaahineedda azallaaqa inta ay qirtay dowladda faransiiska waxaa camaliyadaasna furnimada ah ku dhaawacmay lix askari oo ka tirsan ciidankeeda kuwaasoo saddex ka mid a xaaladoodu ay aad u liidato waxaana loo qaaday dalka faransiiska si halkaasi loogu soo daweeyo nusratul islaam walmuslimiin waxay aaminsan tahay in faransiisku uu qarinayo waxyeelada rasmiga ah ee ku gaartay howlgalladii uu kala kulmay mujaahidiinta sidaasi darteed baciid ma ahan in khasaaraha ka dhashay camaliyadda uu ka badan yahay intay qiratay dowladda faransiiska qaybaha dambe ee bayaanka mu'asasada warbaahineed ee azallaaqa waxaa fariin loogu diray dowladda faransiiska iyo shacabkeeda waxaana lagu yidhi gebagabadii waxaan ku leenahay faransiiska dowlad iyo shacabba in ciidankiina gumaysiga sii joogaan dalka maali waa arrin mustaxiil ah marka loo eego caqli ahaan iyo sharci ahaanba si kastoo ay awood u lahaadaan gumaystaha iyo hubkiisa haddana ma awoodaan inay jebiyaan go'aanka dadka xurta ah ee doonaya inay ka xuroobaan gumaysiga waa wax aad u kala fog qof gumaysi ku yimiday dalkan iyo qof xuduntiisu halkan ku aasan tahay oo kumanaan sano degganaa waxaad sheeganaysaan ee la xidhiira inaad halkan maali u joogtaan inaad yurub ka difaacdaan halista argagixisadana waa waxba kama jiraan ay dadka oo dhammi ogaadeen xaqiiqadeeda ilaan faransa kama dhicin wax weerarro ah oo laga soo abaabulay maali iyadoo ay jiraan wax badan oo keensanaya arrinkaas marka waxaa waajib ah inaad ogaataan in dadaalada laydinkaga xuroobayo ay bilowdeen xornimadaas oo buuxdana waxaan arki doonnaa marka askarigiinna ugu dambeeya uu isaga baxo dhulkeenna haddii aad ka bixi waysaan maalina waxaad la kulmi doontaan weerarro culus oo loo adeegsado xeelado cusub kana xanuun badan kuwii hore waxaannu idin dhadhansiinaynaa halaagga allaah idankii sidaad idinkuba u jeceshihiin inaad dhulkiinna ammaan ugu haysataan annagana nadaaya aan nabad ugu noolaannee dhulkeenna wallaahu qaalibun calaa amrih walaakina akthara annaasi laa yaclamuun ayaa lagu soo gebagabeeyey bayaanka ka soo baxay mu'asasada warbaahineed ee azallaaqa laguna faahfaahiyey howlgalladii ugu dambeeyey ee ka dhacay gudaha dalka maali kuwaasoo lala beegsaday ciidamada faransiiska iyo kaaliyaashiisa ku garabsiinaya duulaanka maali jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxay aad u laba jibaartay weerarrada ay ku beegsanayso ciidamada faransiiska ee jooga dalka maali waxaana dalkaas ka socda howlgallo loogu argudayo rasuulka salaallahu calayhi wasallam kuwaas oo si gaar ah loogu ugaarsanayo ciidanka faransiiska maadaama ay yihiin kuwa sida bareerka ah u aflagaadaynaya rasuulka salaallahu calayhi wasallam warkii subaxnimo aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan dhegaystayaal waa naga intaa